habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkeena habeennimo qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah shan iyo tobanka mey maalinta dhallinyarada soomaaliya oo maanta laga xusay magaalada muqdisho iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay mid ka mid a beelaha soomaaliyeed oo xildhibaankii ku matalayay dowladda federaalka ku eedeeyey matalaad xumo iyo inuu ku dhex milmay buuq ka dhex jira beesha dhexdeeda qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan wararkeenna caawa soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris aan ku bilowna ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka qeyb galay munaasabadda shan iyo tobanka mey oo ku astaysan maalinta dhallinyarada soomaaliya cabdifitaax ilkacsi ayaa warbixinta warkan inoo haya ku jira xilligii waxtarka adaa ku jira xilligii hal abuurka adaa ku jira in maanta adiga aad isxilqaanto waay xilli maanta ay ku beegan tahay sanad guuradii siddeetanaad ee ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay ururkii gubanimad doonka ahaa ee s y l shan iyo tobankii mey kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii ayaa maanta waxaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose lagu qabtay munaasabad si heers ah loo soo agaasimay islamarkaasina lagu weyneynayey maalinta dhallinyarada soomaaliyeed munaasabadda ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland dhallinyaro ka kala timid xaafadaha magaalada kismaayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka intii ay socotay munaasabadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay heeso ka turjumaya maalinta dhallinyarada soomaaliyeed iyo ahmiyadda ay dalka u leeyihiin dhallinyaradeenna soomaaliyeed haddaba qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qaybgashay munaasabadda oo hadallo ka jeediyey ayaa waxa ay bogaadiyeen xuska maalintaani wasaaradaha dhallinyarada inay buugkii qalin ku qortaan war waxaad mas-uuliyad u qaateen daa'irtii soomaaliyeed wasaaradaheenna ma yihiin kuwa ka jawaabaya baahiyada dhallinyarada soomaaliyeed wasaaraddeena dhallinyarada reer jubbaland ma tahay mid ka jawaabaysa baahida dhallinyarada reer jubbaland ee duleedka doolow ilaa raaskambooli jooga ma tahay ma tahay mid ka warqabta ma tahay mid og dhallinyaradeena niidskeeda waxaan leenahay fula waxaan leenahay wasaaradaheena waxaan leenahay war daayarteena rajaha loo abuuro war ha la rajogeliya war si dalkooda ay u dhogaadaan ee dalkooda u difaacaan waa in rajo loo abuura waa in fursado loo abuuraa way qabsoontaa maalin walba ama sanad waliba maanta oo kaleeto maalinta xuska dhallinyarada soomaaliyeed ee s y l waxaan rabaa inaan dhaho qof walba oo dhallinyaro soomaaliyeed ah meel walba oo uu joogo dal iyo dibadba hambalyo dhallinyarada soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamaa boqolkiiba lixdan iyo shan wax ka badan ilaa iyo boqolkiiba toddobaatan sidaa awgeed waxaan dareemaynaa caqabad waliba oo imaata qofka ku imaanaysa in ay kow ka noqon karto shaqa la-aan qofka hadduu shaqa la-aan yahay uusan mashquulsaneen wax walibaa looga faa'iidaysan karaa marka waxaan dhihi lahaa shaqadaas in lagu dadaalo waxaa kaloo u baahnaan lahayn in xirfado naloo abuuro si guud dhallinyarada runtii maanta waa maalin weyn waa maalin nagu qaali ah waa maalina farxad gelinayso ilaa waxaa ka soo wareegatay siddeetan sano run ahaantii dhallinyaradii s y l ee mey la asaasay waxay ahaayeen dhallinyaro fakeraayay wadciga jira markaas taaganna wax ka qabtay runtii waxaan rabaa inaan dhallinyarada idhaahdo xujadii maalinkaa taale dhallinyaradaas way guteen wayna ka baxeen xujaa maantana hor taalle xujadaasite diyaar ma unahay dhalinyaro haddaanayna wax ka qabanno yahay dhallinyarada soomaaliyeed ma aha in ay wax ka sugaan cid kale soo cid kale oo wax laga sugaayaba ma lahanba xilligii wax soo saarka adaa ku jira xilligii waxtarka adaa ku jira xilligii hal abuurka adaa ku jira in maanta adiga aada isxilqaanto waayo sababta loo xusaayo maanta waxay tahay dhalinyaro ka faa'iideeyey ama u faa'iideeyey bulsho gumaysi uu haystay oo soomaali la yidhaahdo geeska afrika ku nool intay maskaxdooda shiileen caqligooda saniimka isu geeyeen gartay waxaa haysta hadday iyaga iskaashadaan inay iska dulqaadi karaan sababtaasaa maanta loo asteey ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda soo xiray wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland mudane aweys maxamed xuseen maanta waa maalin weyn waa maalin ku weyn soomaaliya oo idil waa maalin ay soomaaliya ka baxday ama u istaageen dhallinyaro raba inay ka saaraan mugdigii iyo gumaysigii dhallinyaro soomaaliyeed ku jireen sidaas darteeda marka waa maalin mudan in la xuso een, maalintaas laga soo bilaabay ilaa iyo maanta aan joogno oo laba kun labaatan iyo saddexda ah een, xusitaan badanaa la sameeyaa waxyaabo badanna waa waa lagu guulgaaray waxyaabo badanna way dhiban yihiin wasaaradda waxay bixisaa barnaamijyo hal abuur ah ee sida hadda qadri inoo sheegtay oo ganacsi Een, sanadka saddexaada la marayaa Ee, sanadka koowaad toban ganacsi oo kambaniyaa la sameeyey sanadka labaad saddex iyo toban kambaniyaa la sameeyey haddana waxaan sameynaynaa toban marka wayna ka badan kartaa wayna ka yaraan kartaa dhallinyarada marka waxaan rabnaa mar kasta ee la sameynaayo shaqo abuur ama xirfad dhallinyaro la baraayo in la sameeyo baahida dhallinyarada lagu saleeyo Een, intaa kadib munaasabadan weyn oo ah shan iyo tobanka mey waxaan leenahay dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta aa joogtaan hambalyo waxaan leenahay dhallinyarada reer jubbaland gaar ahaan meel kasta aa joogtaan hambalyo barnaamijku waa inoo xiran yahay nuur muxiidiin cali raadiyaha iyo telefishinka dalsan magaalada kismaayo
idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho ayaad ah, weli nagala socotaan mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed ayaa xildhibaankii ku matelayay dowladda federaalka waxa ay ku eedeeyeen matelaad xumo iyo inuu ku dhex milmay buuq beeshaasi ka dhex jira cabdisalaan juule shaakir ayaa warkan inoo haya saalax maxamed cabdi abiikar ayaa sheegay in wax aad looga xumaaday ay tahay in xildhibaan qaran caanooy uu la saftay boqortooyada xaaji saalax ee mudmadowga soo kala dhex galay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle cismaan barre maxamed iyo ugaaska beesha gaaljecel cabdiraxmaan ugaas cabdulaahi ee dhowaan shir ka dhacay magaalada muqdisho lagu sheegay in hoggaankii dhaqanka lagala noqday guddoomiye maxamed cabdi abiikar ayaa ku eedeeyey xildhibaanka matalaad xumo isagoona sidoo kale caddeeyey in aysan lahayn boqortooyada xaaji saalax nabadoon la isku waafaqsan yahay waxaan rabaa maanta meeshaan inaan kaga hadlo aan ka raali gareeyo maalmahan meediyaha waxa dhex socday ee ka aan ka arkaayay waxaan rabaa inaan u raa- raaligelin guud aan ka bixinno anigoo wakiil ka ah dhallinyarada odayaasha haweenka beesha xaaji saalax gaaljecel inaan ka sii raaligelin wixii ay dhibsadeen oo dhowahooda ku dhacay annaga waa fariisannay waan waxaynay me- waxyaalo qaarkood oo meediya aan laga hadlin oo looga hadlin ayaa jiro marka in meediya iyo meelo qaarkood laisu marsiyo horta aadaan ugu xumahay wixii dhacayna raaligelin guud aan ka bixinaa aan ka siinaa eh, soomaali beelaha soomaaliyeed gaar ahaan beesha gaaljecel beesha xaaji saalax arrimaha jira waa u jeedaan boqortooyada waxay lahayd eh, rag odayaal ah wixii khaldamo saxa marjac ah la taliya boqorka macnaa ogaaska dhinacyihiisa joogo garbihiisa joogo eh, weligeedna noocaan ma dhicin waxaan leeyahay marka beesha xaaji saalaxaan ugu baaqayaa in shir aan isugu nimaado shir deg deg aan isugu yimaado meel qarisa ma laha arrimaha jira waa u jeedaan ee waxa dhacooyo Eh, arrintaasi deg deg loo xalliyo nin sheeganaya nabadoon ah oo dhahaya nabadoonan ahay aniga xaa- waxay salaxaa nabadoon u ahay Eh, s- ka hadli meediya axmedow nabadoon haddii aad tahay nabadoon noocaas looguma baran Eh, weliba boqortooyadii beesha gaaljeclaad ka soo jeedaa Eh, wanaag sharaf muraayadii gaaljeclaad ka hadlaysay noocaad u hadashana nooc u hadla maxaan ku dhahaa nin boqortooye ma aha ayadana gaaljecel weynaan taas raal- hadalkaas dartiis raaligelinka siinayaa Eh, nabadoonka aad sheegatay nabadoon ma aha ma ahid oo nabadoon haddaa tahay sidaas uma hadli lahayn marka walaalayaalow waxaan leeyahay raalli ahaada beesha gaaljecel Eh, boqortooyadaas annaga waa lama taabtaan boqortooyada beesha gaaljecel weligeedna saasay ahayd wixii dhacayna bo- boqolkiiba boqol raaligelinaan ka bixinaynaa waxaana rajaynaa oo aan weliba codsanaa in dib dambe arrimahaasi meedia ay u soo gelin aan laga hadlin waa lama taabtaan ciddii wax dareenta ama wax oo macnaha aragta annaga geed hoostiisaan ku garrami jirnay odayaal dhaqanaan leenahay oo marjac ah dad waxaan leenahay beelaha tawaliyey arrimahooda maxaan ku dhahaa waxaa jirta sida isha loo xoqo sida isha loo waxee meela sida loo isha loo ilaaliyo meelaha kale oo meelaha kale loo xoqo isha looma xoqaa la yidhaahdaa marka taasi meeshaan ugu baxaa in dib loola laabto aan meelaha qaarkood lagaga hadlin arrimaha xasaasiga ah ee dhaqanka ah dhaqanna sidiisaba waa lama taabtaan ka hallaabo ama dhaqanka u dambeeyo marka meeshaasaan kaga gudbaa waxaan rab kaloo rabaa inaan ka hadlo caanooy caanooy oo maanta xasaanadda kursiga ugu sarreeya beesha xaaj saalaxaad ku fadhisaa waxa dhacay waa aragtay lagaama rabin adigan inaad qayb ka noqoto laftikaaga ee waxaa lagaa rabay in dhallinyarta haweenka siyaasi oo macnaha waxgara oo waxbartay odayaasha dhaqanka beesha in gogol aad u dhigto gogol u fidiso isugu yeerto arrinkaasi aad wanaag ku xallisaa lagaa rabay adigaa qaybka sii noqday adigaa meedihii maxaan ku dhaha dhinac kar sii galay ayadoo xaaj saalax ay taagan yihiin ayaad ummad kale ay ku soo dooratay ad baabba u adeegsatay maantana waxaan kaaga jeedaa waddankiio idil ayadoo howlgal ka socda xaaj saalax iyo ay taagan yihiin aad hal maalin xataa shir intaad naga wacda tiri war maxaan ka yeelnaa waddanka aada dhihin adigana waxaan ku leeyahay istoosi hadday wax kaa qaldan yihiin wax kaa qaldan sax boqol maraan annaga kuu yeerannay waan ku niri warniyow deegaanadii dhibaataa ka jirto broblemaa ka jiro xitaa waxaan ognahay in xamar lacag laga aruuriyo qori lagu gaday meesha la geyna waan ognahay waa dhibaato annagana haysato ninkii maanta nooga sarreeyo ka hadli lahayo dowladda ku jiri oo maxaan ku dhahay ratiga waxaa la yidhi hoggaanka qofka iyo iyo iyo ratiga waxaa u dhexeeya hoggaanka annaga iyo dowladda ninkiina xiriirin lahay adigaa waayo adigana waxaad ku jirtaa laba fara intaad jarataa turubdheelow iyo maxaan ku dhahaa iyo maxaan ku dhahaa halkeed ku jirtaa niow mas-uuliyaddaas ma haysid matalaadil ma haysid cabshalaan juulo shaakir warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dardaaran u jeediyey ciidamo ka qeybgalayay wejiga labaad ee howlgalka baraarug bulsho ee ka bilowday meelo badan oo ka mid a gobolada dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in muhiim ay tahay ciidamadu inay markaasi ka howlgalaan deegaanada hadda ay ku harsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab oo ay ka mid yihiin deegaanada koonfur galbeed deegaano ka tirsan gobolka gedo iyo sidoo kale gobolada jubbooyinka madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in gobolka galgaduud meelo ka mida loo baahan yahay in sidoo kale howlgalku uu kasii bilowdo halkaasoo uu sheegay inay weli ku sugan yihiin al-shabaab guud ahaan wararkeenii fiidnimo waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalxel